أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa subax axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lixiyolabaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri qodobada wararhka andalus saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey kufaartii murtadiinta ayaa xalay ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya kataayib akhbaariya ayaa soo saartay qaybta toddobaad muuqaalada dayactirka webiga jubba wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa suuq cusub ka hirgelisay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool kadib munaasabad ka dhacday degmadaasi in ka badan shan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay jidka dheer ee isku xidha magaalooyinka hargeysa iyo berbera ee waqooyiga soomaaliya wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo bulshada degmada xiindheere ayaa ku guulaystay biyobixin laga sameeyey degmadaasi kadib daadad ka dhashay roobabkii ka da'ay degmadaasi maamulka islaamiga degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowla diiniya u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka daa'if ee wilaayadaasi intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saakay kuwada ugu door karoonaa kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey kufaartii murtadiinta ayaa xalay ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya walaalkan cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixinta warkan eegaya howlgalladan oo ahaa kuwo khasaare kala duwan lagu soo gaarsiiyey murtadiinta ayaa siyaabo kala duwan oga dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya aynu ku horeyno weerar qarax ah oo ay xalay mujaahidiintu ka fuliyeen fariisin murtadiinta ay ku leeyihiin isgoyska xoosh degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho waxaa lagu dhaawacay laba askari oo murtadiin ah xalay mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta deegaanka laanta buure duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhigga murtadiinta deegaanka namber lixdan ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay qarax la beegsaday fariisin murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay korneel aadan axmed cumar oo loo yaqiinay aadan biid oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa booliiska ridada haddana ahaa saraakiisha ugu sarreysa qaybta tababarada xarunta booliiska ridada howlgalkan gaarka ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay korneel aadan axmed cumar aadan biid oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa booliiska ridada haddana ahaa saraakiisha ugu sarreysa qaybta tababarada xarunta booliiska ridada ee iskuul bolisiyo sarkaalkan ayaa horey usoo noqday taliyaha booliiska magaalada baydhaba isagoona xilligaasi geystay tacadiyo ka dhan ah bulshada muslimiinta ku dhaqan magaalada baydhaba wuxuu sidoo kale horey usoo noqday taliyaha booliiska ridada ee degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho sidoo kale murtadkaas bakhtiyey ayaa soo qabtay ku-xigeenka taliyaha maleeshiyaadka ridada ee isugu yeera baambeyda booliiska ciidamada mujaahidiinta ayaa sii laba jibaaray howlgalladooda ku aadan sidii ay u naafeen lahaayeen dabadhilifyada murtadiinta ee ka hoos dagaalamaya kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh ee duulaangaaladka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid cabdulqaadir kataayib akhbaariye ayaa soo saartay qaybta toddobaad muuqaalada dayactirka webiga jubba walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya
qaybta toddobaad muuqaalada dayactirka webiga jubba waxay kataayib alakhbaariya kusoo bandhigaysaa howlo dayactira ah howlwadeenada hoostaga guddiga maareynta fatahaadaha ee mujaahidiinta ay ka sameeyeen duulada buulamareer ee hoos tagta degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe muuqaalkan oo soconaya qadar ku dhowaad saddex daqiiqo ayaa soo bandhigaya qaabkaay ku socoto howsha dayactirka waxaana la arkayaa makiinado dhowr ah oo nawaaxay webiga ka wada howlo adag oo muhiim ah waxaa muuqaalkan ay bahisay kataab al akhbaariya kasoo muuqanaya mid ka mid ah dadka ku sugan halkaas oo faahfaahin ka bixinaya howshaas iyo muhiimadeeda xilliga ay bilaabatay iyo sida loo soo dhoweynayo
cabdulaahi sidow ismaan beeshta aan joogno waxaa la dhahaa meesha ugu khatar badan oo fatahaadda naga leysay oo biyaha haween iyo maalin ka soo baxo ilaa iyo xaraaw kuulow ilaa iyo buurfuulo yaaqla mansuur biyaha meeshii ka bax jiri waay meesha maanta loo fadhiyo degmadii hoos jili waa hoos tagnaa marka alxamdulilah ilaahay ka mahadsan maalin iyo habeen iyo maalin jin waaye walaayadu waa shaqaynaysaa qatar bilgu waa shaqeeyaa bint cuntole waa shaqeeyaa alxamdulilah muddu waxaan ku jirnaa toban iyo siddeed beri oo kale ee shaqadaas ku jirna oo habeen iyo maalin ah waxaa hadda ku jirnaa intaas agafaa nala socoto halka tarbiil saddex iskarbeetar ayaa biyo noo hiraan alxamdulilah ilaahay ku mahadsan ilaahay garabkaayin ha galo jawdadu waxaa ku bihisay wilaayada islaamka xeer gobol iyo xeer degmo ilaa xarakada guud bihireenkan ilaa waxaa socdaa ilaa salaqle ilaa bu'aale labada gedi waa ku socdaa laakiin gediga aan joogno gedaa qorax dhac waaye alxamdulilah ilaahay ka mahadsan bulshadu waa dhisan tahay walaala garabkaayinaa joogta shaqada haween iyo maalinaa socotaa bihireenka ma kala go'aayo muuqaalkan waa qaybta toddobaad muuqaalada daacatirka ayaa ku biiraya silsiladii ka horeysay oo lagu soo bandhigay waxqabad kala duwan oo mujaahidiintu ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin fara badan si allah idinkay u yaraato saameynta webiga uu ku yeelanayo dadka iyo dhulbeereedkooda mahadsanid xaarif wilaayada islaamiga ee bokool ayaa suuq cusub ka hirgelisay degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada bokool kadib munaasabad ka dhacday degmadaasi walaalkan cabdulqani maxamed oo munaasabadda ka qaybgala ayaa warbixintan inooga diyaariyey
farsamada ama tumidda biraha waa sunno nebi oo muddo kumannaan qarni ah ka jirta dunida islamarkaana ay adeegsanayeen muslimiinta iyo gaalada intaba wixii ka dambeeyey nebiyullaahi daawuud calayhi salaam taa oo allaah uu ku ammaanay nebigiisa wakhtigan hadda la joogo ayaa ah farsamada birta mid si aad ah looga baahi badan yahay maadaama waxa ugu badan ee la adeegsado ay yihiin biraha sidaa darteed lagama maarmaan ay tahay in la helo meel lagu farsameeyo wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ka duulaysa waajibaadka ka saaran horumarinta adeegyada asaasiga u ah nolosha bulshada ayaa waxay magaalada tiyeglow ka hirgelisay howl aad u qurux badan oo qayb ka ah mashaariicda horumarineed ee ka socda wilaayada bakool kaa oo ay ku shaqaysan doonaan ragga farsamada ama tumaasha qaybta hore ee hoolka ayaa lagu xardhay boor weyn oo ay ku qoran yihiin aayado qur-aan ah iyo axaadiis ka hadlaya fadliga ay leedahay farsamada biraha waana sababta ahmiyadda weyn ay u siisay wilaayada islaamiga ah ee bakool dhowaan waxaa gudaha hoolka lagu qabtay munaasabad furitaan u ahayd taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka magaalada culimo waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana halkaasi laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreen kelimad tawci ah ayaa mid ka mid ah culimaaudiinka ka jeediyey munaasabadda taas oo ku saabsaneed fadliga ah ay leedahay farsamada
maynoo koriyay arrinteedahay oo liinka dayday nabiyullaahi daawuud calayhi assalaam allah tabaaraka wa tacaala qur-aanshii kariimkana ka sheegay walaqad aataynaa daawuuda minaa fadlan yaa jibaala uubi macahu wadayr waalanaa lahu lhadiid allah tabaaraka wa tacaala saasanay nabiyullaahi daawuud may siinay fadlo badan ha siinay nabanamo iyo ilmo iyo siinay ilaahi subxaana wa tacaala minaa fadlan fadlagaas may naga kom nabanami waay nabihay isoo nabi ii yaa may la araaysiyaa fadlilka tilmaamay kabacdi haddana shaqayso la yidhi sheekh nabab waa ilaahay subxaana wa tacaala ba wahya ka digi ahayd diin baa lain sheegahe irzaagdina maahan digi maylahan digi waay shaqayso eri manaa awal bi hadda tasbiihid iyo tadakiri iyo adakaarta may kaalmoya lerahin buuro la amri aw bi macahu may nagnagaasana daawad ma arishay tasbiihida iyo tadakirta la iid ma ler manaa nagnaga shimbiroona saa ii kadaari kaaren may kale linka darahin wa alana lawil hadiid bertin u nuglaani nabiyullaahi daawud alayhi asalaam bir hoob galantiis sadan qobada bertin nuglaadaas ee dhalima wali fadaa ka samaysada jihaada jiri dagaalasan jiri seefo iyo qalabdagaaleedka walwalbia kasoo biay intaasi kadib waxaa dhankooda ah kelimaadka kooban munaasabadda ka jeediyey ragga farsamada waxayna dareen farxadeed ku soo dhoweeyeen hoolka loo dhisay sheegayna in maamulka si weyn u maamuusay iyagoona u duceeyey mujaahidiinta shagadii anka halaalnimo badanayti anka qiimo badanayti bini'aadan gobodoo ka shaqaysad yahaytan ikhwaani shaga liidan ma ah wax ma gorato hooba liidaas goonashe laakiin sheegadii inka qiimo badanayd dadka haayo itiin waa sheegadii ambiyada liinsiisada walaalka hadda sheegay hadii waa sheegadii inka halaalnimo badanayd ininka shaqaysataan akhlaaq wanaag shukri ilaahay xamdin ininka ka shaqaysataan gurigan ilan hoola muslimiin ee caam ee waa laka dhasi ini laka cibaadaysado shaqa halaal ee laka gobsado yaa laynka tarigale dadka ilan akhlaaqda wanaagsan rasuulkan sal alla alay wasalam ittaq illaaha xayumaa kunt waatbic sayi'ata alxasanata tamxuha wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan ow kamaa qaala sal alla alay wasalam ilan meel kasti oo isan roogdan mayn aray ilaahay ku obsada godka jar goobka jar gurigka jar bannaan rog ilaahay mayni odoonsaday inuu ilaahay ku obsan xumaan haddii koo dhiidoon inaad khayr raasid dembiga koo tartarama maylisiinku fadeey akhlaaq wanaagsan ummaddii ini lakala dhaqama is aflaqaadew is aayow i buug maala yacni aliinku dheegne wanaag iyo sharaf dad muslimiin ah ini meelinka shaqaliyin ini la dareemo la faday ikhwaani ilaahay towfiiqdahna waafaji gaaladan allah noo jibi gaalada allah noo jibi ilaahaya baryaane ilaahay gaalada ha noo jibi ugu dambeyn malaaqa cali maxamed yarow oo ka mid ah waxgaradka wilaayada oo munaasabadaha kelimad ka jeediyey ayaa raggaasi ku dhiirageliyey shaqadaha ay u hayaan bulshada isagoona u dardaarmay allaha cabsidiisa dhismaha howlkan ayaa ku biiraya mashaariicda horumarineed ee maamulka islaamiga ah ee bakool uu ka hirgeliyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada kuwaas oo isugu jira ceelbiyoodyo madaaris lagu barto culuumta sharciga iyo maadiga isbitaallo suuqyo caalami ah oo loo dhisay ganacsatada yaryar iyo xarumo kale oo muhiim ah mahadsaned cabdulqani in ka badan shan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay jidka dheer ee isku xidha magaalooyinka hargeysa iyo berbere ee waqooyiga soomaaliya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya saddex qof ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib shil baabuur oo ka dhacay jidka dheer ee isku xidha magaalooyinka hargeysa iyo berbere shilkan gaari ee sababay dhimashada iyo dhaawaca ayaa ka dhacay meel u dhow tuulooyinka awbarqadle iyo dhubato oo ku yaalla waddada hargeysa iyo berbere u dhexaysa dadka ku dhintay shilkan ayaa kala ahaa laba haweenay ah iyo hal nin halka saddexda ku dhaawacmayna ay kala haayeen laba rag ah oo uu ku jiro darawalkii gaariga iyo qof dumar ah kuwaasoo xaaladooda lagula tacaalaya isbitalka guud ee magaalada hargeysa ma jira wax faahfaahin intaasi ka badan oo ka soo baxaya shilkan gaari shilalka gaadiidka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayay gobollada waqooyi ee soomaaliya iyadoona warbixin soo baxday sanadkii hore ay muujinaysa in shilalka ka dhacay deegaanadan ay gaarayaan ilaa lix kun shan boqol iyo soddon shil waxaana ku dhintay boqol sagaashan iyo siddeed qof halka ay ku dhaawacmeen afar kun siddeed boqol iyo sagaashan qof mahadsaned abu xasaan wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo bulshada degmada xindheere ayaa ku guulaystay biyobixin laga sameeyey degmadaasi kadib daadad ka dhashay roobabkii ka da-ay degmadaasi walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya
bartamihii toddobaadkaaynu soo dhaafnay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa ka da-ay roobabkii ugu xooga badnaa ee xilliga guga kuwaasoo ku dhowaad afartan sano ka hor dadka ugu dambaysay sida ay sheegeen odayaasha deegaanka habeenkii isniinta soo gelaysay abbaara sagaalkii fiidnimo waxaa magaalada afarteeda dhinac ka soo hilaacay roob aan horey loogu tashan kaasoo watay daweel xooggan iyo shanqarta onkodka oo zaa'id ahayd islamarkaana qubanayay muddo laba saac ku dhow ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waxaan ilaahi subxaana wa tacaala uma mahadnaqaynaa nimco aad iyo aad u fara badan haddaan u soo laabto arrinta roobka qadiyadda roobka ilaahi subxaana wa tacaalan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa nimcadii ilaahi subxaana wa tacaala habeenkii isniinta owna siiyey iyo roobkii ku da'ay magaalada aniga intaan wax jartay kuma uusa di'in wuxuu ahaay roob jawigiisu aad iyo aad ugu degan yahay wuxuu watay dugac iyo hanqar iyo waxaan ilaahi subxaana wa tacaala uusan ugu maashayn khasaarana ma soo jiidin nafeed mid hantiyadeed oo fara badanna ma soo jiidan marka ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan roob wuxuu ahay aad iyo aad iyo aad u weyn u ahay xoog badan qaar ka mid ah dadka magaaladu waxay sheegeen in xilligii roobkaasi uu da'ayey qaar ka mid ah carruurtu intay salaleen ay waalidiintooda hoosta ka gelayeen marka gogaca sida darandooriga uu dhacayo isla habeenkaa saacaddu markay ahayd kow iyo tobanka habeennimo ama shanta saac waxaa soo rogaal celiyey roob xoogan kaasoo da'ayay muddo ku siman saddex saacadood sidoo kale jimcihii aynu soo dhaafnay waxaa roob xooggan uu ka da'aya degmada tanxiindhere kaasoo bilowday tobankii saac markii salaada casri laga soo baxay ilaa waxa uu da'ayay gelinkii dambe ee habeenkii dadkuna waxay ahaayeen kuwa si aadaha ugu dirsaday roobkaasi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wuxuu ahaay roob aad iyo aad u awood badan asaguna jawi aad iyo aad u degana waa ilaahi subxaana watacaala uu nagu siiyey dabayla ma wadan dugac iyo hanqar midnana ma wadan iyo biriq nimca ilaahi subxaana watacaala uuna siiyey ayuu ahaa roob wuxuu ahay aad iyo aad u xoog badan oo tarar ahaa min bilow ilaa dhammaad tarar ku bilowday tararna ku dhammaaday xilliyadii dambe oo xalay waktigii dambe wixii ka dambeeyey ee abaarihii saddexdii saac ayuu xoogaa wuxuu bilaabay qoble qoblahaasna wuxuu socday muddo dheer oo ilaa soo gaaraysay toddoba saac iyo bar meelahaas roobkaas ayaa wax saamaynoo sidaa u buuran yeelan marka laga reebo in ilaa ay lix guri biyo fariisteen kuwaasoo markii dambe laga bixiyey dirbiyo iyo musqulo soo dumay balse biyaha ayaa ballaqnaa min goobaha ganacsiga ee cilmi cali gurey iyo beerta garabay ninkii yaqaana ayaa garanaye halkaasoo loo daawasho tegayey sidoo kale waxaa qaar ka mid ah salaadaha waajibka aan lagu dukan masjidka suuqa ku yaala kaasoo irdihiisu ay isku gadaameen biyaha washaaqada si kastaba dadku ayaa waxay ahaayeen kuwo baahi weyn u qabay inuu u do'o roob caynkan oo kale ah maadaama xoola dhaqatada ay yihiin hase ahaatee waxaa halkaasi ku haray su'aalihii dadku ay isweydiin jireen oo ahaa xagguu roobku ka da'ay cabirkiisa intuu la ekaa xaggeen u guurnaa iyo kuwa la mid ah wuxuuna sannadkani u muuqdaa sannad barwaaqo ah mahadsanid abusheyba maamulka islaamiga ah degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowladdiina u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka daa'if ee wilaayadaasi dowradan oo loogu magacdaray mucaad binu jabal shicaarkeeduna ahaa cilmiga barta oo dadkana bara waxaa si isku midda uga wada faa'iidaystay bulshada ku dhaqan deegaanka daa'if ee dhacaduleedka degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maamulka islaamiga ah ee degmada xagar ayaa lahaa isku dabaridka dowladan loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka daa'if waxaana ka faa'iidaystay boqolaal ruux oo isugu jiro rag iyo dumar deegaanka iyadoo sidoo kale dowladan ay ka faa'iidaysteen ganacsato isaga kala timid wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya kuwaasoo xilal roobaadka ganacsi u soo aada deegaanka daa'if waxay socotay dowladan muddo afar maalin iyadoona dadweynuhu ay ku qaateen duruus kala duwan waxaana ka mid ah asaasiyaad kitaabka alwaajibaat almutaxatimaad duruus almuhima licaamati alumma iyo muxaadaraad ku saabsan towxiidka iyo salaada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka daa'if ee ka faa'iidaystay dowladda oo sharaxaad ka bixinaya duruustii ay soo qaateen iyagoona soo bandhigaya wixii ay barteen
waxaana joognaa beedahan hoos imaada degmada xagar gaar ahaan meel la yaraha tuulada dhaaifo ayaan joognaa wilaayada xagar meeshaas waxay nooga qabatay dowro aada u wanaagsan oo socotay muddo afar beri ah dadka qaado qaatay ordayda kaana waxay ahaayeen boqol iyo konton haweenkana waa konton raggan waxay ahaayeen boqol dadka aad bay ugu faa'iidaysteen oo waa dee waa dowro noo baahnaa dee lagama la dhergadiinta mar walbana waxay u baahan tahay in lagu celceliyo oo dee lagama dhergadiinta dadkan aad bay ugu faraxsaneen si wanaagsan ayna ugu qayb qaateen oo aad bayna usoo dhaweyn oo aad bayna u jeclaayeen oo waa wax noo baahnaa waxyaalaha aan ka faa'iidayna waxaa ka mid ah nalagu baray kitaabka usuuli salaas ah kaasoo bismi illahi raxmaan raxiim iclam ow raximaka allah allah kuu naxariistee annahu xaali shaani wajibi inuu waajib ku yahay calaynaa dusha annaga tacalamu inaan barana arbaca masaa'il afar kelimadood oo qof kastoo muslima waajib ku ah tan kuwaad waxaa weeyaan alcilm wahuwa taasoo macrifatullah alle inaad barata wa macrifatu nabiyihi nabigiisa inaad barata sala allahu calayhi wasalam wa macrifatu diin alislaam diinta islaam inaad barato biladillati adoo daliil ku baranayo athaaniya midda labaad alcamalu bis waa inaad ka camal fashaa wixi baratay athaalisatu tan saddexaad addacwatu ileyh waa inaad dacwada dadka gaarsiisaa alraabicu tan afaraad asabru cala aladaa fiihi wixii diinta kugu soo gaaro dhibaato ah waa inaad ku sabartaa sidoo kale waxaa andalus la hadlay nabadoon cabdulaahi aadan hilowle oo ka mid ah waxgaradka degmada xagar isagoo ka hadlay dowlada iyo faa'iidada ay lahayd deegaanka waa degmada xagar tuulada dhaaifaan joogna dowlo aada u qiimo badan oo afar maalmood ah oo kheyr badan oo la soo koodi karin dadka lagu daray ayaa meesha ka dhacday dadkaasoo kala ah ganacsato nooc walbala sidii ganacsatada xoolaha iyo ama bacaaliyaasha oo dalaalka suuqa dalaalka ka ah dadkaas oo meelo badan ka yimid oo sidii hadda jubada dhexe oo kale dad baa ka yimid oo ganacsi ah hataa magaalo dhiili oo kale dad baa ka yimid meel tuulo aada u baaxad weyn oo xilli roobka aada iskugu yimaado waa oo oo maaragtay ganacsi badan uu ka socdo marka dowladaasi oo aad ay u baahnaayeen ay noo soo dirtay insha allahu tacaala walaayada jubbada hoose dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale maamulka islaamiga ah ee degmada xagar uu dowladdiina u soo xiray bulshada qeybahooda kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi guud ahaana warkii saaka waynaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu